halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaaggaaban ee mitirban hirarka efmyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waa aroornimo isniin ah bisha abril waa sideed iyo toban sannadkan labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idiinku soo jeedinaya falastiin axmed iiman iyo anigoo ah cumar xasan axmed
wallaahi waa aad aan ku xunnahay shucuurteena haddaana jaaliyadda masar weliba ardayda waxay nagu noqotay wax oo aan maaragta ilaa ay maanta niyadeena maaragta ka bixila waana musiibo qaran oo maaragtay dalkii iyo dadkii iyo maaragta waxuu ahaaye maaragtay oo ku ah kaasi waxa uu ahaa mid ka mida dhallinyarada ku nool dalka masar oo ka warramaya sida ay u taabatay ku dhowaad laba boqol oo dhallinyaro soomaali ah oo badda ku qaraqmay warbixin ayaannu idinkaga haynaa
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caalamka iyo saakana waxaa ka mid ah machad xagga ammaanka ah oo laga furay magaalada muqdisho xisbiga ucid garab ka mida oo dacwad u gudbiyey guddiga diiwaangelinta xisbiyada shacabka maraykanka oo isha ku haya tartankii doorashada maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan kusoo dhowaada marka horese warkii caalamka tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii sabtidii ku dhiftay dalkaasi ekwador ayaa waxa ay maanta gaadhay laba boqol iyo lix iyo afartan qof iyada oo ay kumanaan qof oo uu dhulgariirkaasi burburiyey guryahoodii ay habeenkii labaadaadsan yihiin wadooyinka madaxweyne ku-xigeenka dalka ekwador gorge glass ayaa sheegay in ay inka badan laba kun iyo shan boqol oo qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirkaas waxaanu kormeerayay howlaha gargaarka halkaasi ka socda ilaa iyo inta uu madaxweyne rafael cora uu soo gaadhayo halkaasi kadib markii uu soo koobay booqasho uu ku tegay dalkaasi talyaaniga madaxweynuhu dhulgariir xoog badan oo uu heerkiisu ahaa toddoba dhibic sideed magnitude waa halbeega lagu cabiro dhulgariirkii ayaa waxau ku dhuftay xeebta badda basfiga ee dalkaasi ekwador waxaana la sheegayaa in laga dareemay dhulgariirkaasi guud ahaanba wadankaas maraykanka ayaa si weyn indhaha ugu haya qaab ka soo magacaabista musharaxa madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga iyadoo ay jirto suuragalnimaha in musharaxa uusan ku guuleysan tirada rasmiga ah ee ergada looga baahan yahay marka la gaaro shirweynaha bisha julaay suuragalnimada arrintan ayaa waxaa hoosta ay kasii xariiqday sabtidii markii ted cruis uu ku guuleystay dhammaanba afar iyo tobankii ergo ee jamhuuriyiintu oo ay ku lahaayeen gobolka wayomin mudanaha hogaanka u haya xagga codadka xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa la filayaa inuu isna si aad u sarreyso ugu hormaro dhanka magaalada new york talaadada markaay dadku codeeyaan dhanka dimuqraadigan hillary clinton iyo barney sanders ayaa ku tartamaya ergooyinka xisbigooda balse haddii uusan sanders ku guuleysan dhammaanba ergooyinka dhiman waxaa la saadaalinayaa in clinton ay noqon doonto musharaxa xisbigeeda ee madaxtinimada wadamada caalamka ee soo saara saliidda qaydhin ee shidaalka ayaa ku heshiin waayay xadidaadda wax soo saarka saliidda kadib markii ay ku shireen dalkaasi qatar wasiiro ka kala socda sideed iyo toban wadan oo isugu jira wadamada xubnaha ka ah ururka opec iyo kuwa aan ka ahaynba ayaa waxa ay doonayaan in la gaadho heshiis lagu xadido wax soo saarka saliidda halkii uu ahaa bishii january ilaa iyo inta laga gaadhayo bisha oktoobar ujeedada shirkaasi ayaa waxay ahayd in qiimuhu uu noqdo mid degan iyada oo uu sanadkii tobankii qiimaha shidaalku uu marayay barmiilkiiba boqol dolar ayaa hadda waxa uu maraya wax in yar uun ka sarreeya boqol dolar barmiilkiiba subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington ku dhowaad laba boqol oo dhallinyaro soomaali ah ayaa ku geeriyooday kadib markii doonni ay la socdeen ay ku degtay badda u dhaxaysa masar iyo gariga waryaheena qaahire xuseen saxnuuni ayaa warbixintan ku eegaya dareenka soomaalida masar ku nool
meelaha soomaalida ay isugu yimaadaan magaaladan qaahira gaar ahaan xaafadda caashir ayaa si weyn looga dareemayaa geerida ku timid in ku dhow laba boqol oo tahriibayaal soomaali ah oo intooda badan dhallinyaro ay yihiin dadka aan la kulmay qaarkood ayaa dareenkooda cabiray halka qaar kalena ay ku baaqeen in tahriibka la joojiyo si loo badbaadiyo dhallinyarada soomaaliyeed ee naftooda ku weynaya tahriibka khatarta badan maxamed cabaas wallaahi waa aad aan ku xunnahay shucuurteena haddaana jaaliyadda masar weliba ardayda waxay nagu noqotay wax oo aan maaragta ilaa iyo maanta niyadeena maaragta ka bixi la waana musiibo qaran oo maaragtay dalkii iyo dadkii iyo maaragtay waxuu ahaayo maaragtay oo ku ah magacaygu waa cabdicasiis xuseen cabdi oo ku nool qaahira wallaahi dareenkayga haddaan cabiro kolley qof walba oo soomaaliya wuu dareemi karaa shucuur badan baa iga muuqata ummadda soomaaliya dhammaantayna way ka muuqataa een, waxaan dareemayaa ummadda soomaaliyeed ee ku baaba'day badahaas dhibaatooyin badan oo soo food saartay darteed inay sitaa ayagoo nolol raadinaya Ee, magacaygu waa maxamed xasan xalane oo degan magaalada qaahira wallaahi dareenkaygu waa aad iyo aad waa kacsan yahay lama soo koobi karo sababtoo ah dhibaato badan baa dhacday laba boqol oo qof oo soomaaliya oo haddana dhallinyaro ah meel ay ku dhinteen waa arrin aad iyo aad wax laga naxo weeye waxaan ugu baaqi lahaa dadka dhallinyarada ah ee hadda raba inay tahriibaan inay ku waana qaataan wixii ka dhacay ee hadda as- maalmahan lagu jiro gudaheeda dadkii meesha ku le-day waa inay ku waana qaataan waalidiinta ee soo dirahaya ama lacagaha siina qarasha ku bixinahaya inay ilmahoodu baddaas laqdo ayagana waxaan ugu- ku talin lahaa inay ka waana- ka- ku waantoobaan waxaas ayna ilmahooda u naxaan iyo awlaadooda dhinaca kale waxaa jira dadaallo ay wadaan qaar ka mid ah horjoogayaasha jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar si wax looga qabto dhibaatada tahriibka abuukar aadam sheekh mursal oo ah guddoomiyaha ururka ardayda dalalka afrika ee dalkani ayaa ii xaqiijiyey inay jiraan xiriiro ay ku doonayaan sidii ay ula kulmi lahaayeen madaxda dowladda masar si wax looga qabto tahriibka Een, runtii een, arrintan waa arrin aad iyo aad eh, naxdin u leh marka een, dadaallo badan ayaa jiro een, oo dowladda masar ay aan ka codsanay inay waxaan ay joojiyaan madax badan aan la hadalnay waa waxaan ku rajweynahay inay inay joojin doonaan sababta oo ah yacni een, arrintani arrin oo ma aha gacmaha laga laaban karo cabdixakiim jaamac yuusuf oo ah cilmibaare soomaaliyeed oo degan magaaladan qaahira ayaa isagu rumaysan shaqola'aanta ka jirta dalka soomaaliya inay qayb ka tahay waxyaabaha dhiirigelinaya in dhallinyarada ay kasoo tahriibaan dalkooda waxa uuna ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulada kale ee ka jira dalka soomaaliya inay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa tahriibka waxaan ugu baaqayaa dowladda dowladda dhexe iyo maamul goboleedada in dhallinyarada soo tahriibaya in wax laga qabto oo shaqo loo abuuro oo la ogaado oo dhaqaale lagu bixiyo sidii loo joojin lahaa arrinka waxaan doonaynaa baaqaas inuu gaaro waalidiinta waalidiinta wiilashaas dhalay oo wiilasha waxbartay iyo dadka waxbartay soo diraya oo ku dhiirigelinaya inay eh, yurub usoo tallaabaan waxaan dhihi lahayn waddankooda ha joogaan waddankooda wax uga dhaamo ma laha marka laga soo tago dareenka iyo baaqa ka soo baxaya jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar dadka qaar ayaa rumaysan waxyaabo laga soo dhaadhiciyey dhallinyarada soomaaliyeed inay qayb ay ka tahay dhiirigelinta tahriibka sida haddii qofka uu ku dhinto badda inuu yahay qof shahiid ah haddaba sheekh cabdiwahaab nuur ufurow oo ah guddoomiyaha culummada soomaaliyeed ee dalka masar ayaan weydiiyey sida uu u arko fikradaha dhallinyarada tahriib doonka ahi qaarkood ay aaminsan yihiin dadka waxaan dhihi lahaa yaa been loo sheegin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiis wuxuu ku yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima marka dad meeshan ku wada dhintay dad waxa waaye oo u socday waaye safar oo hayr safar oo waxay u socdaan oo maca- oo aan ahayn ee cibaado ah marka dadka walaalaha ama dadka ilmaha dhalay waxaan ula dardaarmayaa in ilmaha ay ka ay lacagta ay usoo dirayaan ha ka joogaan waxaan wax waxa waaye oo tahliku waaye walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima shahiid lama dhihi karo qofkii shahiid uu dhahan wax kama jiraan been waaye marka shuhadada waa la yaqaanaa culimmadu dawaabiday u dejiyeen shuruucay u dejiyeen ninkii baddaan ku dhinto shahiid lama dhihi karo ha laga digtoonaado maalintii shalay ayay ahayd markii ay soo baxeen wararka sheegaya geerida in ku dhow afar boqol oo muhaajiriin ah oo laba boqol oo ka mid ah ay yihiin soomaali isugu jira gabdho iyo wiilal kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen sida wararku ay xaqiijinayaan dhowr iyo soddon qof oo muhaajiriin ah oo saddex iyo labaatan ka mid ay yihiin dad soomaali ah ayaa ka badbaaday doonida ku degtay badda u dhexaysa liibiya iyo masar kuwaasoo haatan ku sugan dalkaasi griiga xuseen saxnuuni v o a qahira
aroor wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan halkani waa v o a washington waxaa magaalada muqdisho laga daahfuray maxadkii ugu horreeyey ee falanqeynaya cilmi baarisna ku sameynaya amniga soomaaliya maxadkan ayaa waxaa aasaasay qaar ka mid a saraakiisha dhinaca ciidamada ah oo muqdisho iyo dibaddaba iskaga kala yimid warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena jacfar kuukaay munaasabadda lagu daahfurayay machadkan waxaa goobjoog ka ahaa madax kala duwan oo isugu jirta kuwa dowladda ka socda iyo qaar kaleoo bulshada rayidka matalaya waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahaa cabdulaahi maxamed shirwac guddoomiyaha dallada sooshense ee bulshada rayidka oo ka dhawaajiyey in booskani uu ahaa mid maran baahi weynna loo qabay waxaan sheegayaa waxa weeyaan inaan u baahan nahay machad darsa amniga machad amniga darsa dhibaato kastaba ha jirto saaxadaasi uul maray in cidi ay soo gasho oo tiraahdo waajibkaas anaa qaadaya waa arrin bogaadinteeda mudan waana idinku bogaadinaynaa waxaa loo baahan yahay baan u malaynayaa ciddii howl muhiima noo haydaba in la in la barbar istaago oo muxuu ahay iskaashi iyo wada shaqayn iyo in lala yeesho madaxdii munaasabadda ka hadashay waxa ay hoosta ka wada xariiqeen in xilligan loo baahan yahay hay-ado soomaaliyeed oo noocan ah oo xaaladda dalka si aada ula socda islamarkaana si xogogaalnimo ah waddanka wax uga qorta halka markii hore hay-ado shisheeye oo aan macluumaad sidaasi ah ka haynin dalka ay wax ka qori jireen duniduna ay cuskan jirtay guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka soomaaliya canab xasan cilmi ayaa sheegtay in haweenka soomaaliyeed laga heli karo xogta ugu saxsan ee dhankaasi ku qotonta haddiiba cid ficil u beddelaysa la helayo amniga maxaad ka garanaysaa xaguu ku maqan yahay yaa inagaga maqan yahay may dhagaxeenu ku maqan yahay mise qolo kale a inaga haysato laba tagto inaga qaadatay waxaan leeyahay markaa maxadkan cilmi baadhista annaga haweenka soomaaliyeed haddaan nahay waa waxaan u baahan nahay oo muddo dheer aan goobaynay waana waxaan wax ka qaban karno xog baa la keeni karaa meeshaan haddii wax fuliyaba la helo dalkani boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibaatada haysataa waa fulin la-aan doctor cali cadow jibriil agaasimaha machadkan cilmibaarista amniga soomaaliya ee maanta sida rasmiga ah loo furay ayaa si kooban waxa uu u sheegay howlaha uu qaban doono kama dhigna inuu machadka ka hadlaya bas wax ka qoraayo qof qori wata iyo sidii looga dhigi lahay iyo qof la dilaa sidii looga hortegi lahay machadka wuxuu ka hadlaa amniga bani aadamka ama dadka ayuu wax ka qorayaa si cilmiyaysan wuxuu ka qoraa wax la yidhahdo environmental security wuxuu wax ka qorayaa wax la yidhaahda amniga cuntada food security wuxuu ka hadlayaa insha allah uu wax ka qori doonaa machadka amniga dhaqaalaha sida wax la yidhahda antifraudka ama lacagaha la dhaqaayo iyo qaabka loo dhaqa waa amni dirada waxyaabaha keenay ka mid yihiin waddanka wuxuu ka hadlaa machadka insha allah uu wax ka qori doonaa dambiyada abaabula sidii loogu hortegi lahay yigleelidda iyo hirgelinta macadkan waxaa ka dambeeyey saraakiil darajooyin sarsare oo kala duwan ka gaaray dhinaca ciidamada waxaana ka mid ahaa korneyl cabdulaahi cali macow waxaanu xusayaa qaar ka mida sababaha ku dhaliyey inay machad dhinaca daraasaadka amniga ah dhidbaan waxaan ku soo baxay caruur yar yara oo kan ugu weyn oo toddoba jir uu yahay kuwa kalena laba iyo saddex iyo afar ay yihiin oo midda toddoba jirka ee waalid ay tahay kuwa kale lugta ayay ka xirnaayeen geeday ku xirnaayeen waxay haysataa toddoba jirka waayeelka ah oo markaa u ah muxuuaha waalidka midiyay haysataa kolba markay geedka ka soo durkaan midida ayay ku uxishaa gabaalay u cararaan mididii aan ka qabtay waxaan idhi waa maxay adeer waayo ilmahan lugta looga xiray waxay tiri hooyaa baxday iyagana way lumayaan hooyada waxaa suurtooday inay laba mid aaday inay reer maaragtay ay maaragtay usoo shaqaynayso amaba ay maaragtay ay shaxaad ay aadday ama dawarsi ay aadday maxaad u malaynaysaan labaatan sano kadib markii kuwa ay koraan amni darrada ka imaan karto xanuunkeeda waa garan kartaa waxaa kaloo munaasabadda ka hadlay aqoon-yahano madax ka kala socotay macaahid iyo xarumo cilmi baaris xildhibaano iyo culimaaudiin jacfar kuukaay v o a muqdisho
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa v o a haatanna somalilan mid ka mid ah labada garab ee uu u kala jabay xisbiga mucaaradka ucid ayaa dacwad u gudbiyey guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta somalilan haddaba wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye ayaa warays ayaa waraystay garyaqaan maxamed siciid xirsi oo matalayay garabka dacwadda gudbiyey ee jamaal hogaaminayo waxaanu ugu horreyn weydiiyey dacwaddaas waxaanu gudbinay dacwad een, xisbiga ucid hogaankiisii mas-uuliyiintiisii inta badnayd iyo guddoomiyaha u dhexaysa oo la doonaya in xisbiga lagu saxo sharcigana dib loogu soo dabaalo dacwaddaas maxay ku saabsan tahay waxay ku saabsan tahay khilaafkii u dhexeeyey beryahan baynu maqlaynay musharaxa madaxweynaha guddoomiye ku-xigeenka iyo mas-uuliyiin badan oo xisbiga ka mid ah iyo guddoomiyaha een, ucid khilaafka oo aynu in badan warbaahinta ka maqalay ayay ku saabsan tahay waana in sharcigii dib loogu soo dabaalo guddoomiyaha oo xisbiga aad moodo inuu la leexday oo sharcigii kala baxay way een, adigu waxaad matalaysaa dhinaca jamaal ali xuseen iyo eh, gudoomiye ku-xigeenka saacad cali guraye matalayaan oo aad ku matalaysaa dacwaddan Een, markaad soo koobto dacwadda nuxurkeeda maxaa ku qorteen nuxurkeedu waa saddex qodob mid waxa weeyaan wixii gef ah ee xeerka een, xisbiga ucid iyo xeerka diiwaangelinta uu ka galay guddoomiyaha een, xisbiga ucid midna waxa weeyaan wixii hay-adaha shaqayn waayey ee uu mas-uuliyaddeeda leeyahay sidii dib loogu xil xisbiga loogu soo dabaali lahaa ee sharciga u shaqayn lahaa midna waxa weeyaan heshiiskii isbahaysiga ee ay wada galeen garabka jamaal een, laba kun iyo ku- een, laba iyo tobankii garabka jamaal iyo een, xisbiga ucid garabkii uu hogaaminayey faysal oo markaa ay ka baxeen xisbiga wadaniga ucid ahaa markii hore een, ay wada galeen heshiiskaas sidii loo fulin lahaa iyo wixii ka dhiman dhamaystirkiisa way ee, garyaqaan doodda waxay ka bilaabmataa ma inta badan khilaafka xisbigu wuxuu ka bilaabmay jamaal musharax ma aha iyo waa musharax markaad sharciga u eegto ma qeexayaa musharaxnimada jamaal oo dhinacooda aad matalayso Een, murantaa kuma jiro golaha dhexe ee xisbiga ucid ayaa doortay cidda musharax u noqonaysa golaha dhexena wuu doortay jamaal markaad eegto eh, nidaamka ama hanaanka sharcigu marayo guddida waa u gudbiseen maanta xaggee ku dambaynaysaa waxay ku dambaynaysaa een, broseskeedu wuxuu qaadanaya in dhinaca kale loo yeedho een, si xaqsoor loo sameeyo uu jawaab ka bixiyo wixii lagu soo dacweeyey labada dhinac laysu soo horfadhiisiiyo wixii caddaymaa la eego kadibna go-aan cadaaladeed laga soo saaro go-aankaa dhinac kasta oo ku qanci waaya wuxuu xaq u leeyahay inuu maxkamadda sare uga rafcaan qaato markaa hogeen go-aanka maxkamadda sare ka soo baxaana wuxuu noqon karaa kama dambaysa
kaasi waxa uu ahaa maxamed siciid xirsi oo matalayay garabka dacwada gudbiye ee xisbiga ucud ee jamaal uu hogaamiyo wuxuu u warramaya wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye
kooxo xeel dheelayaal caafimaad oo soomaali iyo daanish isugu jira ayaa wacyigelin u sameeya soomaalida ku nool dalka denmark iyaga oo uga digaya xanuunada kala duwan iyo sidii ay u qaadan lahaayeen qaab nololeed caafimaad u daris ah hawshan wacyigelinta ah ayaa soo socotay muddo ku dhow lix sannadood wacyigelintan ayaa waxaa ka faa'iideysta dad badan oo soomaali ah haddaba sabtidii iyo axaddii ayay xirfadleydan caafimaad waxa ay qabteen wacyigelintoodii ugu dambaysay oo sannadkiiba ay dhowr jeer halkaasi ku qabtaan dor cabdi faarax tano oo ka mid ah dhakhaatiirtan ayaa uga warramay wariyahayaga falastiin axmed iman oo haatan stuudiyaha ila fadhida waxyaabaha ugu waaweyn ee wacyigelintooda caafimaad iyo qaabka wanaagsan ee nolosha
Eh, walaal dadka soomaalida ah oo halkan ku nool ama ha ku noolaadan denmark ama wadamadan kale oo yurub iyo america iyo australia meelahan wadamada kusoo qaxay meelay joogaanba wax ay ka sameyn yihiin baa jirto waxay ka sameyn yihiin waxaa weeyaan cudurada iyo systemka wadan kasta dhaqa qaabka caafimaad eh, wa- aad iyo aad buu uhooseeya inta ka inta la- ay ka yaqaanaan leanna way ku cusub yihiin oo waxyaabahaas ayaanu u sheegnaa waxaan uga sheekeynaa eh, cuduradan kaadmacaanka ama skarowga iyo sida looga hortago waxaan uga hadalnaa dhiig karka sida looga hortago waa ka cabirnaa dhiigka sokorta waa ka qaadnaa eh, waxaan cudurada wadnaha sida looga hortago iyo dhakhaatiirta xaqa ay leeyihiin markay dhakhtar u tegayaan ama neers u tegayaan ama ay hooyada uurka lehi siday yeeli yeeli karto xuquuqda ay leedahay iyo inta jeer oo tallaal ay loo baahan yahay carruurta in la geeyo waxyaabahaasanu kala hadalnaa En, marka sidee dadku uga faa'iidaysteen muxuu soo kordhiyey hawshii wacyigelinta ee aada wadeen oo aada bulshada ka dareenteen wallaahi waxaan isleenahay eh, dadka in la weydiiyo horta ku fiicnayd laakiin anugu hadda haddaan ku cabiro waxaan sameynaa waa registration baan u sameynaa horta dadka oo sokortooda waa ka warqabnaa iyo dhiikarkii kusoo kordho waa ka warqabnaa dad badan oo waxaa jiray had waqtigaas aan mm, bahalka bresharka inta ka cabirnay isbitaalka isla markiiba la dhigay waa jireen oo aan ogeyn yani silent killer baa lagu yidhi afka eh, qalaad xataa qofku inuusan iska socdo oo uusan ka warqabin bresharkiisa cabirin dadka soomaalidana aad bay ugu badan yihiin We- waxyaabaha laakiin aan aada u dareemayo waxaa ka mid a in dadkii ay aadeen meelihii trainingka oo cayilkii hadda la isku caayo ama maxaan ku idhaahdaa eh, laga faano inuu qofku cayilo ninku calool yeesho ama gabadhu yeelato so- nolosha fadhiga ah oo tirada badan oo boqolaalka cudur daba socoto in ay dadkii ogaadeen oo ay dadaalhayaan oo ordahayaan oo meelihii jimicsiga tagahayaan oo iyo En- siday usoo xaadirhayaan En, soomaalida marka cudurada ugu badan ee ama ay la yimaadaan ama ku dhaca maxay yihiin cudurada ugu badan haddaad weydiiso waxaan dhihi lahaa waxa ugu badan waxaa weeyaan cudurada xagga maskaxda Eh, aad iyo aad iyo aad bay u badan yihiin sida depressionka ama- ama xanuunkan loo yaqaano qalbi jabka waxyaabaha ay- aan laga warqabin sida taabu ama dhaqan ahaan aysan sheegi karin weeye laakiin markaad inta meel fadhiisato tiraahdo qof kastaaba waxa uu sheeganayo ha ii sheego waxa aad maqlaysaa yacni waxyaabahan xanuunadan trauma laga dhaxlo ee, sh- dhibaatooyinka ummadda soo gaartay laga dhaxlo soomaalidu yacni waxa ay soo mareen waxaan la arag oo la maqal maalin kastana ku jiraan dhibaatooyinka laga dhaxlo hurda la-aanta ama le ama qofku inuu isku buuqale ama maxaan ku iraa isku kalsooni darrada keeni kara sida qa- ee, bahalka loo anxiety kuwan loo yaqaano oo qofku uu ee, iska walwalahayo iska cascarays bahalka loo odhan jiray caro hoose ay ku jirto waxyaabahaas horta aad bay u badan yihiin dadaal badanna waa laga galay oo eh, dhakhaatiir fara badan oo soomaaliyeed ay kamid tahay doctoresa faadmo cali jimcaal ay kamid tahay oo dhakhtar weyn oo laga yaqaano wadankan uu kamid yahay maalin kasta kala hadla Eh, midda lab- waxyaabaha kale oo aad aan ula yaabanahay oo kor u soc xoog u socda waxaa kamid ah sokorta ama cudurka kaadi macaanka soomaalida may aqoon dhulalkan qabowga iyo guriga lagu dhex jiro maalinta oo dhan laakiin wa- wadamadani dadkan waa barteen waa ordahayaan maanta o dhan waa soconayaan cuntadii waa dheelitiran tahay cunto dheelitiran buu qofkii cunahayaa yacni waa ka hortagayaan waa iska daaweynayaan cudurada korowgana waxaan isleeyahay aada iyo aada iyo dhikarka iyo cholesterolka iyo waxyaabahaas aada bay ugu badan yihiin meel ay joogaanba run ahaantii Ee, dadka dibadaha jooga iyo gudaha laftooda waan kusoo arkay oo aada buu u batay isaga laftiisa kaasi waxau ahaa dr cabdi faarax taano oo u warramayay wariyahayaga falastiin axmed iiman
shacabka maraykanka ayaa si weyn isha ugu hayaa farsamada nidaamka soo magacaabista musharaxa madaxtinimada kadib marka ay ka hor timid xisbiga jamhuuriga aragti ah in aan la heli karin cid si buuxda ugu guulaysata codka ergada marka uu dhacayay kulanka xisbiga bisha julaay iyadoo ay tartamayaasha ku loolamaya labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay dadaal badan ugu jiraan sidii midba midka kale uugaga adkaan lahaa ayaa dhinaca helidda codod badan iyo ergooyinkaba ee gobol gobol waxa ay tahay tan ugu weyn ee markaasi la isku hayo warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda michael powman waa kan cumar xasan oo noo soo akhriyey musharaxa hogaaminaya xisbiga jamhuuriga ah donald trump ayaa si weyn ugu muuqda inuu yahay qofka ku guulaysan kara tartanka isreebreebka ah ee gobolka new york waxaanu yidhi We're going to bring jobs back to New York State.
waxaannu dib u soo celin doonaa shaqooyinka gobolka new york trump waxa uu sii xoojistay hogaaminta ergeyda balse ted cruz oo loolan kula jira isaga ayaa sii kordhiyey dadaalkiisa ku wajahan sidii uu u xulan lahaa ergeyda daacadda u ah oo uu ugala wareegi lahaa donald trump inta uu karayo We've got a slate of delegates who are committed to supporting me in Cleveland. If you don't want to hand the general election to Hillary Clinton, which is what a Trump nomination does, then I ask you to please support the men and women on this slate.
waxaan u helnay ergey ballaadhan oo ay ka go'an tahay in ayna taageeraan magaalada cleveland sidaas darteed haddii aanad rabin in aad doorashada guud gacan ku siisaan hillary clinton oo macnaheedu yahay haddii lasoo magacaabo donald trump in aad iyada taageerteen markaas waxaan idinka codsanayaa in aad beledkan ka taageertaan ninka ama naagta u qalanta arrinta donald trump waa qof iska qayliyaya waxaanu yidhi So the system is rigged. It's a bad system. It's a dirty system. The bosses are picking the delegates. And it's a very bad thing.
waa kaas nidaamkii waa lagu shubtay waa nidaam xun waa nidaam wasakh ah madaxda xisbiga waxay qaadayaan ergooyinka oo waa wax aad u xun trump waxa uu shaqaalaystay howlwadeen rugcaddaa ah si uu uga caawiyo halganka ku saabsan ergeyda balse mas-uuliyiinta xisbiga ayaa diiday cabashooyinka donald trump ee ku saabsan nidaamka ergeyda rins pribes waa guddoomiyaha guddiga qaran ee xisbiga jamhuuriga It was good enough for Abraham Lincoln. I, I think it's good enough for whoever our nominee is going to be.
nidaamku waa mid muddo dheer soo jiray waxa uu si fiican ugu fillaaday abraham lincoln waxaan u malaynayaa inuu si wanaagsan ugu fillaan doono qof kasta oo noqon doona ruuxa aan soo magacaabi doono sida oo kale xisbiga jamhuuriga ah hillary clinton iyo bernie sanders ayaa u tartamaya sidii ay ugu kala guulaysan lahaayeen ergeyda balse haddii bernie sanders uu si ballaadhan guud ahaanba ugu wada guulaysan waayo gobollada hadhay markaas hillary clinton ayaa yeelanaysa fursadda ugu weyn ee ergeyda ugu badan kula hortagi karayso xisbigeeda si ay u noqoto musharaxa lasoo magacaabi doono ee matalaya xisbiga dimuqraadiga haddaba hillary clinton oo toddobaadkan la hadashay telefishinka a b c ayaa tidhi I value every voter. I'm not writing off any individual, and I'm certainly not writing off any state or region of our country.
anigu waan qiimeynayaa codeeyo kastaba anigu shaqsina xaqiisa ma tirtirayo sidoo kale runtii anigu gobol ama deegaan dalkan ka mid ah xaqiisa ma duudsiinayo dhinaca jamhuuriga trump ma laga yaabaa inuu aqlabiyad buuxda helo codadka in ka badan boqol ergey oo muhiim ah sida oo kalena dhammaanba ergooyin daacad u ah kuwaas oo intooda badan codadkooda siinaya kadib markay eegaan cidda u qalanta arrintaas haddii aan la soo xulanin musharax wax matalaya wareegga ugu horeeya ee codbixinta kulanka xisbiga jamhuuriga
warbixintii michael powman iyo cumar xasan haye cumar maxaa waa hagaag dhegaystayaal bal haatanna heestaas codkiina dhegihiina soo gaadhaysaa aynu wada dhegaysanno waa codka macaan ee saalax qaasim iyo heestii ilmo
markuu dadku jifiixalaye jirbaada'ay aan helin jugiyo onkod baan ku kacay markuu dadku jifiixalaye jirbaada'ay aan helin jugiyo onkod baan ku kacay
heestaasi ilmo ayaanu idinkaga tegaynaa waa cumar xasan iyo anigu waa falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgelyo
jaleeca hilaadiyaba dabeed ku jaciiri haw waxaan jeedaaliyan jaleeca hilaadiyaba dabeed dabeed ku jaciiri haw haddaan jeeyo laabala hayaan ku jacsin lahaa jariyo gebibayga xiga jid baa ka sokeeya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.